bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfeyla ka dhowaada qodobada warkan hamiinama idaacadda warsansiin hayda maamulka degmada buurcakaba ee gobolka baayo way baayo faafaahin ku biina qaar xageeka ku dhii suuqa xoolo ee degmada buurcakaba guddiga abaaro koonfur galbeed soomaaliya way baageeka degmada xudur kulunyo unku ka hadalaayeen sidii gurmadlanka sameyi lahay dadka saameeya abaaro ku jiran gobolka bakool weeldhadeena maamulka gobolka bakool howlgalla ka xaqiijiyay ammaanka gobolka bakool wayba ciidamada dowladda iyo kuwadaana deegaano hooseedayeen degmada xudur maamulka koonfur galbeed iyo ciidamada koonfur galbeed waybaayonkabaaqinantiu frank jiladkan hiran shabaab maamulka gobolka banaadir iyo waybayo ku hadaleena qarax lakahiri baabuur oo ku dhihi jidka maka al mukarama ee muqdisho kulan ku dhihi magaalada baydhabo iyo waybalanku ka hadalay abaaro ku jiran deegaanada koonfur galbeeda dhalinyarada ka shaqeeya samootada bajaajada ee rooga beledweyne iyo waybayo ku awaadahaena beese dheeri ee laangordhi oo lagu qaadahaya puntland iyo waybaya ku horgoytay hadalha kuweeri madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka eedana intii magaalada muqdisho la hanqaadan doona gabartii dhalinyaro soomaaliyeed xadguduban ku jeysideen goldobobga ammaanka magaalada muqdishona suwiinla yeelan adkayo xillo dhowaan la filahaya intii magaalada muqdisho ee kudhida doorashada madaxtinimo ee soomaaliya dowladda soomaaliya shacaydii beese iyo ka taageerahayda dadka abaaroo saameeye akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsansiin haytoy baa ku mid ahaa duqeyn diyaaradeed iyo waybayo ka dhamideena siyeed qof lama kumidana waybayo hayana haraab dowladda gambi oo sheegday intii la waayay sinyi beese diirasa tom ilaa mabilyan oo dollar kureed markii uusa yaanya isku ku bahi dalka iyo weliba halan raadiyowka suuri oo reedan bilaawatee
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinfayla dhugunsidayaal mar kale hamiinamo isniin ow talaadanaha galahayda taariikhdan iyo ka eedanta labaatiyo sideeda bilo koowaad janawari sanadka labada kuntum iyo todobada waxaana soo bahayeen qodobadii warkan koobanaan haddana ka dhawaada yoogii oo fisanga
faysalow aada iyo aad baad u mahadsan tahay abbaara tobankii saac iyo qadar soddon daqiiqo waxaa gudaha degmada afko iyo gebi ahaanba ka bilowday dagaal aada u xoog badan dagaalkaasi oo dhex maray xoogad ka tirsan xarakada al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa midooda africa ee amisom kuwaasoo isku adeegsanayay xubka noocyadiisa kala duwan ayaa dhowr goobood oo ka tirsan gudaha degmada afgooya oo uu ku dhex maray rasaas iyo weliba dagaal aada u xoog badan ilaa iyo haatan dagaalka horta waxau bilowday toban abaaro saacad marka ee toban saac iyo bar ilaa iyo xilligan hadda oo aan kula hadlayo oo saacaduna ay tahay laba iyo toban saac iyo bar waxaa la maqlayaa rasaas aada u xoog badan iyo xub aada u culus markaad la hadasho maamulka iyo weliba taliska degmada afkooya waxay ku sheegayaan in howlgalka ilaa iyo haatan uu socdo rasaas culus iyo xubka noocyadiisa kala duwan la maqlayo weerarkuna uu socdo ku dhawaad laba saac i bar dagaalka intuu socdo waa laba saac i bar ilaa iyo saddex saac in ku dhow lama ogaan karo khasaaraha uu dhaliyay ilaa iyo haatan laakiin waxaa la maqlayaa xub culus oo aada culus oo xubka hoogiyaha oo kusoo dhacayo xaafadaha magaalada afgooya ilaa iyo lix saalba camal ayaa goordhow waxay kusoo dhaceen xaafadda la yihahdo kow iyo labaatan kow iyo labaatanka octobar gaar ahaan halka loo yaqaano xaafadda ee jaziiro lama oga khasaaraha ay geysteen hoogiyayaashaasi laakiin ilaa iyo haatan rasaad way socotaa dhowr goobood ayay ku socotaa dadka qaarkood oo shacabka aan wacay waxay ii sheegeen in ciidamada dowladda hadda ay ku sugan yihiin qayb ka mid ah magaalada afgooye qayb kalena ay hadda ku sugan yihiin xooga ka tirsan xarakada maamulka degmada buurxakaba ee gobolka baayo waybaa uusa faahfaahin ku biyey qaraxgeeka ku dhihi suuqa xoolo ee degmada buurxakaba hiraabnimadii geekii hayti markii qarax noo ishay u seeyey miinada dhulka laka dugow laka qarxi suuqa xoolo ee degmada buurxakaba ee gobolka baaya xillo maalinta isniinta ee suuqa xoolo uu sa-eed aan bulsha badanye waana meelaase la jeeya xoolo badan anta la xaqiijisada qof iyo dhaawacayaha ku deerta siduuse warsan xaqiije tali ku-xigeenka saldhigga degmada buurxa kabadhame maxamed ibraahim cabdulle
suuqa xoolaha oo jiray saddex boqol maalintaas meeshaa suuqaas oo aad iyo aad u mashquul badan maalinta asiinta ee way jireeye bayso iyo giiraha jire maalintaas asiinta dhowr kun oo xoolal oo xoolo ah aad noocyada saltuba ah iyo dadyantaas ka badana maalinta asiinta ee la shaqooyaya marka ilaahay mahadiisa iyo wadadkaas oo dhan wadakooyda من المسائل والتغيير يا قرحتي لكن والله والتغيير markaas aan hore araamraayeen iyo anigoo kale oo sunno isku shaqo waxaayeen lay walyar oo kalis yareeda wax la mitiri waa kala wakatiri bal inta kulama aqal qaraxa way ahay qaraxa kuwa oo ranuugla dagaal u kala kaata wahay tagsi anigo waa shalay iyo suuqa fiican iyo qalabnimo iyo qarax way kala kadiya magaalada geeska kala ciidanka oo ku galbeed oo kuwa qaarka ee waa ilaa iyo xalay dhan oo dalka jareen magaalada baraatama ka qaraxdi aw iyo magaalada oo dhanbaka saabtan ayada wadalkaasa wade ilaa iyo dadkaxaga kala ilaa iyo suuqa ganacsiga ka dhamaadana saata wadalka guda ciidanka kaasa koonfur galbeed ah wadalkaasi wadi alxamdulilah sidaa sidaa tilan qiyaas ahayd oon haddii ciidankaasan qaada lahayna warbadban yaa yaa yaa insha allahu kaas badanaaya dhaawaca alxamdulilah hadda waa tala dhibaato kale ka jira laba qofood oo dhaawaca fudud dhaawaca fudud ah yaa walgadeeri walkale walgadeeri kala ka jira shacaba walkale walgadeer xoole walgadeer xoole iyo shacabku si kala mamaqooynaba laba qofood markaas isu maraaya la walgadeer dhina kale taliga oo hadalshay sii wadadiya weyba uusan taas ka daray anti ciidanka iyo baaritaan hadda ku wadaan degmada buurxakaba kaas oo baadi goobanka ka jaraan radii ku dambeeyey qaraxdan geeka kudhihi suuqa xoolo ee degmada buurxakaba howlgal iyo horey wada howlgalkiyo sii guda baaritaankiyaa socda ilaa hadda baaritaana wada magaalada dhan baaritaana lagu wada wal alla waliyo hakali magaalada oo oo ku surayo xalay hooyada kulli wal baarahaya walala suyahay wallahi tira dareen lacagogdi ilaa iyo hadda laakiin waa usugi iyo baarista kulli dareen kulle insha allah wadi baarista laakabada weeyaan warta saara doona silayo ma emarkeen ku horeytay oo qaraxa uusa kudhihi suuqa xoolo ee degmada buurxakaba iyoona ciidanka ammaanka baaritaanayo sameeya hayaan walow qofnana haneyn qobana baaritaanadaas laga sameeyawa howlgalo laka xaqiijiyay ammaanka gobolka bakool iyo weyba ciidamada dowladda iyo kuwadaana deegaano hooseedayan degmada xudura faysal dhaayac xuseen iyo faahfaahinta warkanin haya ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saakay waxay howlgallo ay ka wadaan duleedka degmada xudur ee runta gobolka bakool howlgalladani ayaa yimid kadib markii shalay ciidamada dowladda soomaaliya al-shabaab ay ku dagaalameen deegaanka abal oo labaatan kilomitir u jirta magaalada xudur guddoomiyaha degmada xudur maxamed maalin ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo ammaanka waxaana uu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay labajibaari doonaan howlgallada ay kula dagaalamayaan ururka al-shabaab sidoo kale waxa uu dhalin ku jirta al-shabaab ugu baaqay in dowladda soomaaliya isku soo dhiibaan howlgalo badan halka suubiyi doon aakhir taanna ciidamada saldhijoon aqri doonta insha allah hadii lahay ciidamada dhammaan howlgalada deegamada dhan howlgala kuwadan miloon kuga galaanama la deegamada meel badan ilaa garasuyn ilaa beeday ilaa magaalo macnaa meel dhowr meel macnaa ayaa ciidamada yaa kashal jiran iyo howlkuwadan al-shabaab way dabeecadiisa aha aniise uu maalaysada tuman tuman labaatan labaatan inasraha saldhigin male insha allahu meelaha saldhigi eran seeda doon adilaher dhallinyaradaas oyanka baaqay anigoo dadyo umutoon umuntion koyan dadka maanaa iyada dhallinyarada dhaladi dhaladkaasa kuna tan aragdan nimanka ninka faa'iidan lahayn diin in wadana diin laawiin dhabaata lay abuurayan wayanka baaqana nimanka ciidamada hubaysan oo dhallinyarada la galadi anigoo has dhiibaan dowladdan is dhiibaan nabadgelyadoo inay tow armoojan waa lagu qabada intaasan ka baaqay al-shabaab ayaa weli ku hoggan deegaano badan oo ku yaala gobolka bakool waxaana inta badan ay yihiin kuwa ay ka geystaan weeraro qorshaysan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhowr jeer ku hanjabay inay tillaabo adag ay ka qaadi doonaan al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin dhinac kalena guddiga abaaro ee koonfur galbeed oo dhowaan diiran degmada xudur iyo weybayoomilas kulamo langu ka hadalaye sidii nin isku ka hadlada lahaayey in gargaarowga dadka saameeyey abaaro luweel dhadeena maamulka gobolka bakool faahfaahinta warkaas wayba magaalada xudur haninku diray sayid cali muuse maxamed atera oo meelasan rooga howla shaqaa
guddiga gurmadka abaaro maamulka koonfur galbeed soomaaliya madiin koreyti weliba iyo hadeerena degmada xudur ee xarunta gobolka bakool guddigan oo uu soo gaamiyey guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaro koonfur galbeed madownuune maxamed iyo wasiiro kalediya uljeedadiio weliba iyo haitay sidii oon qiimayn lahaayeen ah xaalado guud ee degmooyinkii deegaanada gobolka bakool oo abaaro saameyti madiyo hadeereen magaalada xudur weliba la kulmeena guddiga gurmudka abaaro gobolka bakool oo uuse gadoomiye kueye gudoomiyaha degmada xudur maxamed maclin axmed gudoomiyaha gobolka bakool ganacsatadii mas-uuliin kale oo ku tirsan maamulka gobolka bakool sidoo kale weliba si wada jira iyo onkormerena ceelalka kiyaalan magaalada xudur weliba dadkii dhowaan hakubugtaali deegaanadiiyo degmooyin kale oo ku tirsan gobolka bakool maxamed maclin axmed oo ee gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool waana ee gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaro bakool iyo weliba uuse mas-uuliintii hadeertii magaalada xuduron ku warbiya xaalado ku jiran gobolka bakool iyo weliba dadkii dhowaan bugtaali degmada xudur sidiyooyin xaaladiyo maylaha kukabarakaaya deegaamadan ilaa dadkan oo maanaa qurac joomadhanjeej reer jeela ilaa eelberde ilaa waliba washaaga dadkii oo maanaa ilaa tiyeeglow walaa aaganka jari oo dhan wayba deeganka deeganha ayaa la koyan lama sababo dartee sanadkii walyar roobe aan badanayna mayloonka da'i wayba walaayahay tiyaalinayska kooy qaabkiisa qaabku hayd nabadgelyo haangna deegankan lahanka barakayatana nimankii nabaddiidtahay duurka ka jara deegaamadii haysada tuulooyinka haysada dadkii maanaayo gargaar miin ogol aniliinseeda miin ogol yoon wal miin haayaan dhiijoo waraabo haayaan saas dartee anta macayn habmudeen maanaa nabadgelida nambar kow lamadaas badoba antanaysa kooyen hal mar oo koonfur galbeedahan gurmati wasiirka maaliyadda kumaday dadkiinta kooy walaanta ka helaan walowgaay raashinka inta lakasii kadib wal raashinka mehelna heedaha tilasheega konton konton doolara dhiibeen
dadka ka nool degmada xudur weliba iyo ku mid ayin dadka saamaytiya xaalado abaarta ay ku jiraan degmooyinka iyo deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya dadka hadeeri magaalada xudur weliba yoonbadiina hanraabyo owlaad oyoonbaahayin intii geega kaalmo la hadeersi xaabo sokor cali oo ee gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay oo ku mid ee guddiga gurmadka abaaro koonfur galbeed soomaaliya weliba yee ku hadalaya dhibaatooyinka geega intiyo onbadayin hanraabta ku nool gobolka bakool oo yo iyin haano xaamilo ay weliba haano owlaad badan wadadaan islamarkaasayna walbarashalaan iyo ka iyin degmada xudur ee xarunta gobolka bakool wali inkoynay meel raabisa degmadu wali ku koynay gobolka baay wali ku tirsanaa maamulka koonfur galbeed wali degmada meel raab xudur handeernay inaynan kuur galna baahada iyo dhibaatada ku jirta alxamdulilah mayla raa'ise dhib ma qabna dhiba qabna laakiin dhib ma qabna alxamdulilah dhibka una qabno wali ayaa mayla raa'ise guryaalkan ho ku barakacni wali ana dad u barakac oo mayla raa'ise degmo madaasay degmo kale aan qaado korna ka kor degan walbaahi ee dhibaato ee yar yar oo isku jara jaran laakiin dhib ma qabna alxamdulilah ilaahagan iyo weeliyaan kama hadyaan degmada baydhow una hata ku koynay wali yaale cudur oo mayla raa'ise shuban biyood leerow dada ka dhammaadahay eele enjegan biyo male biyo mayla raayso ka dhaangna degmada baydhabo wali kale ka dhaangna mayla raayso cudurka ka dhaangna alxamdulilah wali lawaalay miskiinka la dardaaramaana inay qur-aanka la ahri eele xitaa wali arfadeen inay qur-aan ilaahay intii la ahri taalila ka dara inay cudurkaas ilaahay dasan deersin degmada xudur iyada amahadsanta mayla raayso awood iyo aan lahayn iyo qaadi jiditeeda iyo hirinyin go-doonga ka jarta labaatiyo farsa dagaal ka jarta waliya haysata oo tafaasiilaad ay hadda dowladda dhimisha inku kooyahay in badan male iyadoo saas eta hatana wali haaytay hamaylaray degmada tijeeglow haayta aan kuma hadnagaana aan wali ka jaray guddigii hore oo inta kooyay madi ana kooyay oo isin barakacay hore haayteen igeeka shishal fifaylatin geeg walsan ga guursado korbilaanti laakiin geekas baboornayteen degmada xuduraan kuma hadnagaan iyo maamulshe mayl raais wali tabartaana ee karaankan eh oo uniba dadaalo korno waliba waa lamaganyaad madiyo isqobsadaan ya ya ya ya walqobada koran marka macaluuli i dhibaatadii shalay madii mayl raais tookadii hor una kooyane qablii maqabna walaalkii garabkaasna si aan mahadiyaan ilaahayga meel raasinin wali aan mahadiyaan hadii degmo degmo kale ka qaxa korto madaasayti abnije kasugu mawba oo wallaha koobo korama ee sheekh xasan lugbuur ya ballan qaaday intay wallan ku qabado doonaa walniyo hadeer sii doonaan dadka ka dhibaataysan deegaanada iyo degmooyinka xaaladda biniaadanmi ku teegayin ooya kuma dayin deegaanada gobolka bokool runtii bani aadamka may xaywaanaadka kale kuku fadli badanyaa inay dhibsheyni sheegado koru dheeftisni sheegado koru waana shiis naxariisi koru walaanti ilaahay khalgidhan haywaanada laskare haywaanaadka madan yacagili maala yacagilashal nagade unmay aninaha yacagila anindad caglo leh meeli dhib ku jaron inta dhib ku jar eri kornu meeli dheef ku jartona sheegado korto marka un wali socodkaan ahaaye wal sheegi wali insoconne inay dhibaatada gobolka bakool ku jartu ogaano maadaama uuna adna dowladdiina wakiilku adna guddigii abaaraha inuuna adna walaagol raajart meylisaanta injeyna saraarka injeytoy ini muddo hore saxan la suubiyo dhibka meeli jaro intaa la akiyi dadka dhibaataysanoo ama ooman ama raashin laana haysato ama daawo laana haysato ama waaba jirrinoo jirriba haysato intay dhanyiin yaan soconno makawadnu hata gacanta balnu hata geekasan sio haynu mawadnu wali wadneehe inuuna dhibkuun ogaanu yaa wadna
dowladda koonfur galbeed salaantiaasin gudbiyaana madaxweynaha salaantiisaasin gudbiyaana wasiiradii hildhibaanada iyo shacabkii unaktabni salaantiyasin gudbiyaana insha allah barwaaqaysin rajayaana qalbiga khayr in sheega wal khayre dhibkiin yaraade haddii ilahay raalli ka nagada mayba mahad gaara aan nagaane ammaanane maamulka gobol iyo degmo iyo shacabka reer bakool guud ahaan gaar ahaan degmada xudur ma jaradhe qaabkiyo siin qaabilen yaa wallasii sida kole an jaran runtii marka eedaan mahadsanyiin wallasii kordhiya haddii ilaahay raalkanagada jawaabnan oo heli doontaan insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baaqiya diraana gurmad yeena geega dadgoodonsiin dadbaahan walman taraasa gurmad galnyoosheebare cidda deegaan kala geedika ee mid sheenayan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada koonfur galbeed oo ay bayoonka baaqan anti ufuraan jidadkan hiran shabaaba faysal dhaaya xuseen iyo faafahinta warkan mar kale nin haya wasiirka hubka dhigista dhagaancinta tababarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen xasan eley ayaa ka hadlay howlgallada ka socda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isagoona ciidamada uu ku buuriyey inay furaan wadooyinka ay godoomiyeen ururka al-shabaaba waa kan isagoo ka hadlaya wasiirka sidaas ma dareertaan deegaanada kale ee soomaaliya jidateedii furunyi dad shooq walan gurmadahay wali deyrahaye wal alla waliyo baahiyo ah aragteen baabuurkii boosaasaha ku buhoon hamaraa kooyahay kii hamaraa ku buhoonna garbahaaraya seedahay kii kale dhinaga jubbooyinka ku buhoon usuna meelifado seedahay balse dadkuun deegaanadan waha ku jeedo baabuurkii baydhabo ku baha wali diidana inay seeda weejid oo sagaalun kilomitr in jarto sababtaas gorda korno shabaabka isu macno badan shalaha isu shalduuna isu firqiyaal shalaha taas ma gorda korno su-aalaas shabaabka warsadaan waliyo umla jeedaan inay dadkuun deegaanadun layla dhibaateeyo maalin walbana la baado biyo liindiido ceelate lagu qabsado waliyo umla jeedaan ma gorda korno taas wali lenaa insha allahu tacaala raggii shuqulka ka lahayay leentaba baray inay howlo badan ku qabadaan rajeeyaan howlgallada iyo kuwadaan deegaanada oo idil inayo sii bilaariyaan howlgallada badan bilaariyaan oo ku dareeran deegaanada koonfur galbeed oo idil oo dadka hanuuna biyo ka waraabiyahay hanuuna cadowga jiditay surumil ku dulqaadahay insha allah wali rajeynay howlgalladan in la sii laablaabo ummadda soomaaliyeedna galnyacsi qabsata hadalka wasiirka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wadooyinka ay hayraad ay ku soo rigeen ururka al-shabaab taasina ay saamaysay isu socodka bulshada maamulka gobolka banaadir nuwaybayoogee ka faahfaahin ku biyana qarax la kahiri baabuura oo usaka qarax ee jidka dheer ee makaal mukarama ee muqdisho maxamed axmed xasan iyo warka muqdisho aanin ku dare dhinac kalena ammaanka magaalada muqdisho ee switzerland adkaayahay xilli dhowaan la filahay intii magaalada muqdisho ee kudhida doorashada madaxtinimo ee soomaaliya cabdulaahi maxamuud cabdulaahi xafaan iyo faahfaahinta warkanin haya ciidamada booliiska gobolka banaadir iyo weliba siwiin ansugahayana ammaanka magaalada muqdisho inta socota diyaargarowga doorashada madaxweynenimada ee soomaaliya ciidamo booliis ee u farabadin yalag aragahay isgoosyada magaalada muqdisho iyo xarumo muhiimka ah ee muqdisho ciidamadiiyo weliba saas oo kale howlgallo roogtay iyo kuwadana xilliyada hameenka iyoona ka sameeyahayaan xaafado magaalada muqdisho taliyaga ciidanka booliiska qeybta gobolka banaadir genaraal bishaar abshir gedi iyo weliba isku warbiyey sidai ciidanka booliiska iyo in sugahayaan ammaanka magaalada muqdisho welibana isu sheegay intii oo ka guulaysadeen inta si amnigaan dheeda doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya islamarkaasayna iyo haddii ay diyaar garoowahayaan sugitaanka ammaanka goobo ku dhiyahayta doorashada madaxweynenimada ee magaalada muqdisho waxaan mar labaad leeyahay runtii hadda ka horna waan sheegay waan ku celinayaa doorashadii waa gabangabo gudoonkii sare gudoonkii aqalka sare gudoomiyihii gudoomiyaxogeenadii doortay waxaa noo dhimanoo aan maanta hadda sugnaa waa xilka madaxtinimada dalka soomaaliya qofkii ilaahay oo u qadaro oo ilaahay ku guuleeyo in aan wada sugno amnigana aan runtii aan sugno oo aan sidii hore iyo si ka adag aan u labanlaabno annaguna waxaan sugaynaa diyaargarowga doorashada madaxtinimada dalka wakhtiga ay dhacdo iyo amnigeeda inaan sugno waana ku kalsoonna waana ku rajo weyntaa sidii guulaha hore ay ugu soo dhammaadeen inay guul ugu dhammaanayso doorashooyinka guud ahaan maamul goboleedka puntland iyo waybayo kuhurkooyana hadala kuweeri madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka eedanaa intii magaalada muqdisho lahan qaadan doona gabartii dhallinyarada soomaaliyeed xadgudubun ku jeysadeen goldobab ee gobolka madooga wasiiradda wasaaradda hanraabta maamul goboleedka puntland anis cabduqaadir xaaji muumin oo warbaahinta geega kala hadalay magaalada gaalkacyo ayaa ku horjeysatay hadalaha kuweeri madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo haa intii magaalada muqdisho lahan qaadan doona gabartii laga gubsaday degmada goldowog ee gobolka mudooga wasiiradda ayaa sheegay intii maamulka puntland iyo ka filanta daryeelkaisaasoo kale sidii gabardhaasi in helo lahaydtay cadaalad ka filan laakiin yaan dhihi doonaa inti xamar lajeeya madaxweynaha soomaaliya yaan sheegday intii lan baahanyeen antuusa daryeelisaasoo kale cadaaladan sameeya gabdho ka nool magaalada muqdisho laakiin puntland iyo gabartaas laakiin ya sheegday anti puntland iyo intaala caafimaadka isaasoo kale antiya hela cadaalad gabartaasa
waxaan rabaa inaan ka jawaabo warqad ku qodobaysnayd kuna taariikhaysnayd bishii bisha tan sagaal iyo tobankeedii oo uu soo saaray madaxweynihii horeeto ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegaysay in caafimaad iyo kaalmo loo fidinayo gabdhaha mid ka mid a nasiiba ridwan waxaan leeyahay madaxweynaha hore aada buu u mahadsan yahay laakiinse dowladda puntland waxay soo jirtay ilaa sagaashan iyo sideedii daafaheeda geeska gees waa mid awood u leh in ay sharciga qaadsiiso qabadsiiso wax alla wixii ku xadgudba xuquuqda dadka khaasatan gabdhaha saas darteed waxaan usoo jeedinaa ku dhiiragelinayaa annaga gabdho la kubsadaa maxay ahayd aan keennaa halkaaneeto oon ka qaadnaa laga soo daabulay koonfurta soomaaliya ku celinaa xamar gabdhaha lagu kabsada kubsadaa oo haatan hadda gabdho keliyama maraysee wiilalna waa ku jiraan in kaalmadaas iyo mid ka badanba uu u fidiyo dadka dhibanaha ah ee ku dhiban muqdisho hadduu ilaahay yidhahdo waayo puntland waa ka adag tahay hawsheeda dhibanayaashana waxay u taallaa puntland difaacooda kobcintooda daryeelkooda puntland bay u taallaa waa midaan ku guda jirna aniga ka wasiir ahaanna boqolkiiba boqolaan u taaganahay madaxweynaha soomaaliya dhowaan warqadha kubadda xafiis jeywey baa laga sheegay intii gabardhaas iyo dowladda soomaaliya ee ka dadaala doonta intiyo hela cadaaladda kulankudhii magaalada baydhabo iyo waybalanku ka hadalay abaaro ku jiran deegaanada koonfur galbeed waa ku faysal dhaha xuseen oo faahfaahinta warkaas ninhaya
iyo abaarihii sahmay dadkii dunida ku jirta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha gobolka bay cabdirashiid cabdulaahi xasan iyo weliba uus sheegay intii guddiga abaaro koonfur galbeed soomaaliya safariyon kama gudin gobolka bakool iyoona walaa ku ogaadahayn sida haaladiyote usoonan taasi sakadari intilanku ku faa'iidaysan dadka siyaasad yaari siduus hadalkan dhegi guddoomiyaha lagu dhawaaqay guddiga abaaraha ee koonfur galbeed maanta waxay u safreen gobolka maalmihii lasoo dhaafan howlo badan bay ka qabteen deegaanka baay biyo dhaamin iyo raashin bixin iyo dadkii soo gaaray siba magaalada baydhabo ayay ku howlanaayeen inay bixiyaan wixii gargaarkaas ah si la mid ah marka waxaan soo dhaweynaynaa soomaalida meel kastay joogto muslimiinta meel kastay joogaan gargaarka ummadda la siinayo oo magaranaysaa loogu yaboohayo meel kastoo laga sameeya aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan raalli ka nahay in gargaarkaas ummaddii u baahnayd in la gaarsiiyo balse waxaan tilmaamaynaa in gargaar siyaasadaysan aan ummadda loogu soo gaban ayagoo dhibaataysan oo maanta la ogyahay ee dhibka haysta haddana looga faa'iidaysan dhibaatooyin siyaasadeed inta loo maldaho dhinaca gargaarka inta soo maldaho magac gargaar loo bixiyo kadibna looga dan leeyahay ama looga gol leeyahay arrimo siyaasadeed taasna aqbali mayno guddi abaara oo heer federaal baa jira guddi abaaro oo heer maamul goboleed baa jira marka waxaan leenahay nin lala ninkii ummaddaas inuu u gargaar rabo wixii gargaarkaas ah in guddiyadaas uu soo mariyo oo nidaamka dawliga ah ummaddiina loogu gargaarayo annagoo rabna inaan ka baaqsano in ummadda looga faa'iidaysta xilliga ay ugu jilicsanaayeen ugu dhibaataysanaayeen dhinac siyaasadeed looga faa'iidaysta annagoo oga digayna nin kastoo ku howlan howlahaas hadal kun iyo walbowsahakeeda hille magaalada muqdisho laka aruri baasideeras boqol kun oo dollarka maraykanka allanka talaga dadkiya saamaysa abaaraha ku jiran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dhalinyarada ka shaqeeya samootada bajaajyada oo roogo magaalada baradweyne iyo ibayo ka owaadahayna beesi dheer iyo olanka kordhi wadowka mootada bashiir cabdulaahi ismaanyo warkan baladweynehanin ku dare qaar ka mid ah darawaliinta mootada bajaaj ee ka dhex shaqeeya magaalada baladweyne ayaa waxa ay sheegeen in aysan awoodin lacago xadaaf ah oo laga qaado waxaana ay tilmaameen in dhibaato ay ku tahay waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya cabdifatax wallaahi si aad iyo aad dhibaataan u arag sababtoo taa toban dollar aan ka heli jirnay labaatan dollarkeen marka la yidhi ama maalin toban markaa ka heshid afar dollar waa shidaalkii wax ka soo baxa ma lahan meel walbana waxa waaye qorea lala fadhiyaa buundadaas laqlaqata haddaa u gudubta kama shaqayso buunda weyn haddaa aadid warqada intaa lagaaga soo qoraa lagule waqti badanaa lagaa dhuminaa dhibaato weyn baan ku qabnaa ma bixin mana awood hadda aniga waxaa leeyahay dhuxul maxamed sabriye lacagaha lagu soo kordhiyey waa lacagan xamili karno aad noo u badan ma awood haddana wasaaradda gaadiid ma dhisno in la dhiso waa rab wax kastay tahay haddii wax lagu qabana oo waddanka wax lagu qabana oo waddooyinka halaysan iyo dadka masaakiinta wax lagu qabana waan bixinaynaa in la wada shaqaysta la rabaa oo waddada la maro nin baawur wato qof u saaran tahay baawurku u saaran yahay haddii istaag la yidhaah qor lala istaago inuu waddada furto ku qasban yahay qore kalena una haysan waddada lagu furanaa midda kale waxaan dad ka qabnaa istiikarkan la soo dejinaa wuxuu u bannaan yahay nin dekad joogo inuu soo dejiyo istiikarka kii waxaa waa sharci daraa nin dekad joogo baabuur soo degaa canshuura ayaa u bannaan inuu bixiyo istiikar magaalada lagu dhex bixinaa wax sharciga maahaba marka boone iyo canshuurtalesin taraafika ma jiro meeshaan ma jiro marka laga soo tago cabashooyinka ay muujinayaan ee dhanka lacagta laga qaado sidoo kale waxa ay sheegeen in magaalada beledweyne ay ku soo bateen mootooyinka bajaaj magacayga aniga waxa waaye cabdinuur dhiciso waxaan ahay bajaadle marka bajaadda ma isku badata hadda wax oo lacaga ma lahan toddoba dollar siddeed dollar oo shitaalka ku jira marmar la keenaa marmarna waxa waaye adiga maalin biska toban iyo laba dollar markii ugu badan toban saddexaa laga helaa lacagtaas marka labaatanka anakoo hadda maaragtay diidanayn wixii wax lagu qabana ama maamulka arrintiisana aan diidanayn aad iyo aad ay nooga culus tahay adiga nala ka farageliyo oo hoosna loo ka dhigo saasaan codso lahaynay wixii waa iskeeni waayeen waa isbixi waayeen magaaladana waa ku bateen baalaha laba boqol iyo santiyaa joogto oo maarata magaalada waa iska gobol yar oo dadkana xitaa baasha ma wada raacaan wallahi nin oo nafta oon halla kalifo halla dhibaataan la dhihin nagama soo gasho kama helno marka baalaha waa iska baakimiino hadda waa bashiir cabdulahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne meelo warkaasiin ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ilaa iyo hadda siyeed qof oo shacab ayalaha sheegaha intiyo ka dhammadeen duqeyn diyaaradeed oo ku duqeyn diyaarado dagaalka dalka sacuudiga oo ay ku jeysadeen gobolka saada iyo hudeyda ee dalka yemena dadka dhammadi lama kumid ee waybayo hayeena bilaanga diyaarado dagaalka dalka sacuudiga ee beegsadeen lama baabuur oo yo saarnaayeen dad shacab ee u maraayo degmada maran ee dalka yemena saasoo kale duqeyntiyo weybaayo burburiyey meel ganacsi saasoo kale dhismigaalka yaale hudayda sida la kuigdahay dadka deegaanka weyba saasoo kale la duqeeyey garoonka diyaarado sa-ada weybaana ka dhammaday meela islaama qofa duqeynta iyo kujeysadan dalka yemen diyaarado dagaalka sacuudiga iyo weybayo ka dhammaday dad badan oo duqaynta iyo kujeysiga in dalka yemen diyaarado dagaalka sacuudiga weybayo ka dhamadaayna dad badan oo shacabe sida dhowaan sheegday qaramada midoobe xaalada dalka yemen yee kusii darahayta maalinba maalintii ku dambeyday tan in markii lamada kuntum ishantii iyo qalalaaso ku bilaawatay dalkaasa in ku badan tumi kow milyan oo dollar oo dowlada gambila tayar la waysanyay kureed markiisu dalkaas isku kubahi madaxweynaga ee muddada dheer xilka hayaanya sidii sheegaha in la taliyaga madaxweynaga cusub ee dalkaas la taliyaga madaxweynaha cusub ee dalkaasi sheegaha intii khubaro dhinaga dhaqaalo ee iyo qiimayeen qarashka rasmiga ee dalka ku maqan baabuurada raaxada iyo alaabo kale ayaa la saaray diyaarad xamuul jaadla kuleye isla hamiinkii use bahaay isla hamiinkii dalkaas ku bahaay madaxweynagii hore yaanya yaanyaayee dalkaas isbuukutabi sabtidii usaha afjari labaati lama sano oo uu saxilka ku haayay jaam warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban tanigage warkan anoshuur ismaaciil axmed ee siinsaarti waananda siinkula dareer siyaasi way banaa in farsameeyey weybaneen farsameeyey saalax qays dhugunsidiyaalanti warkanka lamid ereedanku kulmaan oy basingu tabaanay sidaas iyo nabadgelyo